hooyo soomaaliyadoo hore looga qaatay toddoba carruura dalka swiden ayaa shalay markii ay dhashay kii sideedaad saacada gudahood laga qaatay cunugii ay dhashay hooye faadumo buraanburtay ayaa markii ay gabadha yar umushay laga qaaday saacada gudahood iyadoo ay kala wareegeen deegaan ay horey uga soo guurtay mas-uuliyiintii deganaa saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee swidhen kula xidhiidhay sheekh xuseen faarax xarsame oo ka mid ah culimada soomaalida ee swidhen waxa aanu goobjoog u ahaa sida falka qaadashada ilmaha yar uu u dhacay marka ugu horeysa walaal zahra waa mahadsan tahay waayo intaan arrinka hadlin allah subxaana watacaala waxaa nooga baryayaa in walaal faadumo iyo maxamuud ilaahay subxaana watacaala carruurtooda ilahay subxaanradan jimiil allah uu soo celiyo waa sidaa tilmaamtay waxaa jirtay caruur kale oo maaragtay degmadii ay deganeed looga qaaday kadib waxay usoo wareegtay dhinacan iyo stockholm waxaa marka jirtay aragti ah in maaragtay ilmaha caloosha ku jira haddii ilahay ilahi subxaana watacaala uu nabad ku kala keeno in allah subxaana watacaala jala wacala ilmahaada ay haysanayso laakiin shalay ayaa waxaa dhacday in maaragtay qolada socialku ay yimaadeen isbitaalka inay maaragtay gabadhiina ay sidaas ku qaateen sababtuna ay tahay warbixino dhinacaas iyo degmadii kasoo guurtay ooga yimaaday
marka cunugta yarta ah oo hadda markaas dhalatay meeqa beri ayay dhalaneed markii laga qaado hooyadeed
walaal zahro waa koley waa arrin xanuun badan waayo saacado ayay gabadhu maaragtay hooyadeed la joogtay waa dareemi kartaa hooyo fool soo martay ilmihii yaraana laga qaatay ilahay baa nooga baryaynaa biasmaa wasifaati alculya in allah subxaana watacaala badan khayr qaba alla si uu soo celiyo waayo waan dareemi karnaa xanuunka ay foosha ay leedahay iyo sida ay tahay ilaahay baana subxaana watacaala uga baryaynaa inuu ilahay subxaana watacaala u gargaaro marka saacado ayay gabadhu dhowr saacado waxay la joogtay ilaa iyo maaragtay toban saacadood iyo in ka badan marka waxaad iiga warantaa dad jaaliyadda ka tirsan ma la hadleen xataa qolyihii qaadanayay cunugta yarta oo dhalatay markaas ilmihii horeetana dabcan horay usii haystay oo ma lala hadlay oo xataa ma la xiriirteen adinka
walaal zahro saa sheegtay kolley markii la qaadanayay goobjoog baan ka ahaa waan joogay waana meesha ayaan joogay isbitaalka ayaan joogay shaqaalaha ka socdayna kolley waa wada hadalnay qaarkood waxaan u malaynayaa in saacado kale aan meesha joognay oo darteen aan u joognay laakiin sida iyaga ay tilmaameen waxay sheegeen in maaragtay muxuu ahaa arrinta ka timaaday degmadii ay hore u deganaan jirtay inay maaragtay waxyaalo badan ay soo gudbiyeen oo maaragtay aada u ad adag kuwaas oo aan rabin inaan maaragtay dhinaca idaacaddaan kala hadlo laakiin waxaan isku daynay inaan arrinkaas aan iyaga kala hadlo aan u sheego aan idhaahdo waxaa wanaagsan in maaragtay waalidka iyo ilmaha in meel lagu xareeyo meeshaasna lagu baaro taasoo aan horey aan u sameynay waa garta hadda marka gabadha caafimaadkeeda waa sidee ayadoo ilmo saacado dhalan maadaama ilmihii yaraa laga qaatay kuwii hore horey uga sii maqnaayeen aabbaha iyo hooyada ciyaalkaas dhaleen dareenkooda waa sidee
walaal waa dareemi kartaa oo waayo qof walba oo maanta maaragtay islaama oo damiir ah xanuunka uu dareemi karo alxamdulilah allaha barakeeyo inkastoo iyadoo ta hooyo maaragtay samir badan dareen ay dareemayaan waa dareen aad iyo aad maaragtay muruga u leh wamaca dalika culayskii xanuunkii hayay ayuu maaragtay arrinkaana uu zaaid ugu noqday laakiin maadaama dad muslimiin aynu nahay waxaanu ognahay qadarta rabbaaniga ah ilaahayna waxaan ka baryaynaa in carruurtooda ilahi subxana watacaala soo celiyo isla maantaba xataa kulan baan annagu aanu lahayn waalidka iyo kamuunka insha allah kolley khayr baan ilaahay subxaana watacaala ka rajeynaynaa waayo wadahadal baa markaa noo bilowday ciladuna kama taagna meesha kamuunkan hadda aan deganahay iyagu ficilkii bay sameeyeen laakiin ciladu waxay daba socotaa kamuunkii iyada deganaa oo aan kamuuna aada u wanaagsanaan ahayn waa garta marka deegaankay hore u deganeed oo ilmaha looga qaatay ayaa keentay in midkay dhashay oo hadda ay ku dhashay deegaankan aada joogtaana laga daba imaado oo la qaato kaas baa keenay oo ilaa iyo dadka mas-uuliyiinta ugu sarreeya khaasatan sheekh xuseen aan la hadlay qofkii maanta maaragtay go-aanka gaarayay baan maanta wada hadalnay marka waxaan hadalladanada ka mid aan ku wada hadalnay maadaama ay iyagu ay yidhaahdeen maaragtay muxuu ahaa maadaama aqoon badanna annaga aanu lahayn qolooyinka taasna maaragtay xiriirkeena la soo sameeyeen waxaan anagu rabnaa si aan waalidkan iyo annagan aan su barano inaan baaritaan aan anagu aanu samayno inta sababtoo ah sharci wuxuu dhigayaa isbuuc gudihiis in maxkamadda la aado maxkamadana kolley waa loo aadayaa marka looyarkii u doodayey iyo arrintaas oo dhan waa ku wada jirnay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa khayr tiro badan laakiin cilladdu waxa ay tahay dhibkuna ka yimaaday magaaladii ay kasoo guurtay tuuladii ay kusoo guurtay ayaa dhibaatadu ka timaaday awal arrinteedu kollay sida ay awalba idaacadaha uga hadashay waa rajo fiican baanu qabnay walaal magarata hadda ugu dambeyntii kulan aad ii sheegtay inuu dhacay kulanka ma wuxuu dhex mara idinka dhexdiina soomaalida ah iyo ciyaalka waalidkood mase adinka iyo jaaliyadii oo adinka ah iyo sidoo kaleeto dowladii countiga ama deegaanka aad degan tihiin ayuu dhex maray walaal kulanku wuxuu dhex maray labada waalid iyo aniga iyo dadkii maaragtay muxuu ahaa mas-uulka ahaa ee qaatay caruurta ayuuna dhex maray hadda marka xal ma laga gaari karaa ilmaha dhibkii shalay loo qaatay mase lagu guuleysan karaa haddaad iskuday samaysaana idinla tahay xaalka alxamdulilah wax walba waa suurtagal kollay wadahadalkiiba hadda maxkamadii way ku khasban yihiin maadaama sharciga caruurta lagu qaato oo iyaga horey u dhigteen waa in isbuuc gudahood ay marka maxkamad ku gudbiyaan maxkamadii bay u gudbinayaan wixii ka dambeeyana waxaa imaanaysa in maaragtay muxuu ahaa waalidkii iyo iyagii ay maaragtay ay xiriir sameeyaan tan labaad waxyaalahan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa oo kale in maaragtay muxuu ahaa waalidkan fursad la siiyo in maaragtay caruurtoodii ay maaragtay ay ay ay la noolaadaan oo meeshaasna baaritaan lagu sameeyo waxaa laisla qaatay oo kale in maaragtay waalidka iyo maadaama aqoon aan anagu horay aan u lahayn hayse ahayn waxaan rabnaa inaan anagu isbarano laakiin cilladdu waxay ka taagan tahay walaal imtixaanka jira iyo dhibaatada jirta waa kommuunkii hore iyo degmadii ay deganeed ayaa sabab u ah hadalkaasina waxaa u dambeeyey sheekh xuseen faarax warsame sahre cabdi axmed ayuu u warramayey